ku-simaha madaxweyne ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cusmaan karaash iyo waliba uu soo dahfuray shirweynaha koowaad ee tayadhowrka puntland shirkan iyo waliba ujeedadiisata sidii lan helilaaye adeega tayadhowrka badeecadaha diirow dhammaana goobo puntland walha ku galaayana gudoomiyaha rugta ganacsiga puntland madaxda hay-adda faw iyo mas-uuliyiin kale iyo waliba iyo ku hadalena muhiimada shirkan uu sanilaya shacabka puntland mudane madaxweyne mudan yaal iyo marwooyin hay-adda j i z waxay puntland ka wadaa ilaa dhowr mashruuc oo uu ka mid yahay mashruuca kan anigoo aan ka tirsanahay ee s b q a oo magaciisu halkaa ka muuqdo support of agricultural production and quality assurance mudane madaxweyne mudan yaal iyo marwooyin mashruuca kan wuxuu hadda puntland ka shaqaynayaa muddo sanad iyo bar ah iyadoo ay tahay muddo kooban oo aada u yar oo siddeed iyo toban bilood ah haddana mashruucu wuxuu gaadhay waxyaabo wax ku ool ah oo ay ka mid yihiin inuu saboodgarayo tiro ku dhow saddex boqol oo beeraleey ah oo isugu jirta burtinle iyo garowe
hay-adda fownas aad la socotaan waxay la shaqaysaa wasaarada fara badan oo ah wasaaradaha ugu muhiimsan puntland iyo hay-ado kale waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga shaqeeyana waa beeraha xoolaha kalluumaysiga dhammaantoodna waa cuntadii iyo daawadii marka in in hay-addu ay ka geysato alla wax alla wixii karaankeeda
hay-adda tayadhowrka ama tayadhowrku ama qualkandrowrku waxa uu muhiim u yahay nolosha bulsho kasta oo ku nool caalamka wuxuu taabanayaa dhinac kasta oo ka mida nolosha ha noqoto xagga caafimaadka ha noqoto xagga waxbarashada ha noqoto xagga dhaqaalaha xildhibaan aweys axmed sardheeye iyo cabdulaahi wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka puntland cabdulaahi cali iyo waliba uu soo xusay in muhiimada shirkaan yeeta sidii lan helilaaye adeega tayadhowrka badeecadaha dirow dhammaan goobaha walha ku galaayana maamulka puntland wasaaradda ganacsigu waxay ku jirtaa sagaalkii wasaaradood ee lagu aasaasay dowladda puntland ee bishii augustna waanaga u dabaaldegnay shan iyo labaatan guuradii kasoo wareegtay aasaaskii puntland macnaheedu waxa weye wasaaraddu waxay jirtaa shan iyo labaatan sano waxyaabaha ay ugu xilsaaran tahay ama ay mas-uulka uga tahay shacabka iyo dowladda puntlandna waxaa ka mid ah tayadhowrka sidaad la socotaan markii la arkay baahyaha loo qabo tayadhowrka wasaaraddu waxay bilowday labadii kun iyo sagaalkii sidii horeba loo sheegay in ay bilowdo daraasaadkii iyo shuruucdii iyo maxaa la yidhahdaa taabagelintii tayadhowrka labadii kun iyo toddobiyo tobankii ayay laabkii ugu horreeyey ka daafurtay magaalo xeebeedka dekadale ee boosaaso taasoo markaa ahayd halka deked aynu haysanno ku-simaha madaxweyne ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland iyo waliba usina bogaadiay mas-uuliyiinta hay-adaha caalamiga kulanka qaban qaabiyeen soona xusiinta muhiimada iyata in feejignaan dheeri ee lanwaalada tayada badeecadaha shalgadisana ay hagalow deegaanada puntland iyo guud ahaan ahaan deegaanada dhatiya markaasiya kushalkooyana sidii lantayay lahaye ama lankuwar qaban lahaye tayadiyo haddii aan taya dhowrkaas iyo aanu jirin waa macquul waxyaabaha xashiishka layska soo qubaa in laynoo keeno marka waxaa loo baahan yahay inaynu hormarino wasaaradda waa ku gacan siinaynaa runtii iyo hay-adaheeda in la ballaadhiyo waa ku talinayaa in la dhiirigeliyo waa ku talinayaa in meelaha ay ka dhiman tahay la gaadhsiiyo oo sida maxay tahay meelaha inagu soo kordhay ee dekadaha iyo iyo interbointska inagu soo kordhay in la gaadhsiiyo waa ku talinayaa dowladduna wax allaala wixii maxay tahay karaana ay ka qaban karto waayo de waa crosscutting waa waa noloshii oo dhan weeye moogta marka waa in muhiim waa muhiim in xil layska saaraa muhiim weeye shirkeenni waa inoo furan yahay aada iyo aad baad u mahadsantihiin intaasaan kusoo gabagabaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu